waan idin salaamaya waa sidaad ogtihiinba ganacsatadan iyo dadkan deegaanka horumaryahaya amba shirkadan dhulli guri waa dadkii ay dawladda u yeertay oo ganacsatadii soomaaliyeed dabadaha jiri jirtay oo ay tiri dalkiina maalgashada qoladan shirkadan waxay la xiriireen dadkii deegaanka iyo dadkii dhulka asal ahaantiisa ulahaay ayay la xiriireen wax ka gateen haye
sidaad og tahayba anigu waxaan kamid ahay waxgaradka deegaanka muqdisho waad ogtihiin ayaan dhaweysahamintii eeraboorkii dhulkii loo rabay maahay dadkii qodka ka aadayaan kamid ahay oy dawladda warsatay wixii ay u baahato deegaanahay dadkay warsataan kamid ahay waxgaradkooda haye diyaarna waxaan una hadba dhulkii dawladda ay u baahato ayna soo codsato inaan siino oon ugu deeqno maadaama aan nahay dadka nawaaxiga muqdisho iskale aan nahay annaga annaga uma baahnin dad islaameed iyo dal islaameed iyo gobol islaameed inaan dulmino wasiirka cadaaladda waa ka xumahay waa wasiirka cadaaladda dadkan muqdisho ay cadaalad ka sugayeen dadka muqdisho ganacsatada waa dadkii maalgelinayay magaaladan waana filintii magaalada dadkii samaynaya waa shirkadan dhuli guri iyo shirkado kaloo badan ninkan asluubta ah asluubta meeshaasi taliyii hore asluubta ilaa maxamed siyaad barre ilaa hadda meeshaasi dadkii siiyaan kamid ahayn annagaa siinay dhul dawladda ay iyada leedahay wix la siiyey oo markaas ay dan guud loo siiyey u leedaha mugmaane dhul kale ma lahaa karto dadka dhuxushi dhuxusha hoose dadaa iskale deegaankan dadaa iskale loo yaqaanaa ilaa talyaaniga iyo meel kasta muqdisho maabkiyan kusoo tuuraha oo muqdisho in dad leeyahay ay ku qoreen ninkan wasiirka cadaaladda ah iyo taliyahan taliyahan ani magaciisa waxaaba iigu horreeya doorashooyinkii baydhabo qalaladihii ka dhacay baydhabo oo iigu horreeyey horta ninkan magaciisa aniga ma aqaan asluubtan kuma arki jirin galaadihiisa ma aqaan meel ka yimideen haddana waxaan u arkaa dad muqdisho dulme uu soo safriyo oo isku raacay oo isku beela oo aan dastuurka iyo nidaamka kulli aanan ilaalihayn social mediaha in la fadhiisto ma ahan qoftii milkiyad leh iyo qoftaan lahaynba sharci kala saaray cadaaladaha jira ee asagoo wasiirka cadaaladda oo cadaalad u madaxay hadduu leeyahay dhulaa shirkad boonaysa oo ganacsato iyo mas-uuliyad iyo xildhibaano iyo shacab kulli intuu ilhaaneeyana waa raaligelinayaa ganacsatadii dhulka maalgelisay sidaasaan mataqaanaa idin leeyahay waana mahadsantihiin maadaama aad tihiin dadkii idaacadii saxaafadii deegaankan wixii ka dhaca bulshada gaarsiinaysay taliyahan asluubtana xafiiskiisa ma fiirin adeer macaani xafiiskiisa waxaa yaal qoraalaa yaala oo wasiirka hore cadaaladda qoray iyo shirkadan dhuli guri ay kala qorteen iyo dadka deegaanka ah oo wasiirka cadaaladda qoray oo wasaaradda arrimaha gudaha amniga qaranka ay ku jirtay kulli qoraalkaas iyo guddigii oo saraakiishi asluubta oo joogtay yaa qorta markaas wasiirka cadaaladda cabdullahi abiy nuur waa qoriyey waa ku jiriyey waxaan rabaa marka ninkan war mas-uul kuma hadlin social media hau tegay daduu iska ijaafiyey bulshaha waxaana waayo warkiisa waa kicin bulsho dawladdan iyo bulshada ayuu isku dirayaa ninkaas haddii aanan dawladda ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ee wax inay ka qabtaan waaye labadaasi nin ayaa dalka ugu sarreeya mas-uulka ah dawladda iyo bulshadana waa isku baahan yihiin waa iskaabaan annaga dawladda ma diidanin maaran ma nihin laakiin ninkaas waxaan rabnaa ninka cadaaladda ugu sarreeya iyo ninka asluubta jooga xabsiga dad badan oo ku dhidhintay oo mataqaanaan xaquuqdooda meel la saarana waa jiraan oo dadka deegaankaa ah welina looga maxkamaday ninkaas waxaan rabnaa in ninkaasina ka qabto labadaasnima isku deegaana hanala ka qabtee dulmiga muqdisho si gaara inay u dulminaan u aragnaa annaga
waa gartay mudan cabdullaahi dheera laakiin taliyaha ciidanka asluubtu waxa uu soo bandhigay warqad uu leeyahay xilligii berisamaadka gaar ahaan sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii ayaa ciidanka asluubta dhulkaas lagu wareejiyey yaa ku wareejiyey saas ayuu leeyahay yaa ku wareejiyey dadkii asluubta siiyey awlaayaalkaynay ahaayeen intay siiyeenna waa u dhisan tahay jid soddon ha u dhexeeya shirkadaas yaa shirkadaas iyo dadka deegaankaa lagu hadgudbin dadka deegaanka oo dhul walbay dawladda u baahato laga rabo ayaa dhulkaas dhiibay dhul lama dirqi karo dad deegaankiis lama dirqi karo waxaa raba dawladda waxaan ku wareejinay leeda maayne dhulkao dhan ma leh hasa loo ogaado waxaan rabaa annagu inuu ninkaas xiisad abuurka wuxuu u gafay mas-uuliyiin dawladda kula jirta wuxuu u gafay ganacsadko wuxuu u gafay bulsho oo wax siisa dad siisa annaga ninkaas warkiisa qoftii wax le iyo qoftaan lahaynba garsoora isula dacwootaa yaal sharciga isula dacwootaa yaal mediyaha walaha mediyahaan ka sheegay waa cabasho waa baan aan dawladda u dirahayo maahina ma ahan inaan xukun ridahayo aniga xukun rida ma karo xukun dawladaha iskale ninkaasi hana laka qabto waa xasaanad abuur sidaasaa markaa leeyahay
waa gartay mudane cabdullaahi dheere marka dacwaddan waxaa laleeyahay maba ahan markii ugu horreysay xilli waxaa jirtay laftirkeeda dhulkan cisbitaalkaysina lasoo hadalqaaday kadibna si hoose loo xaliyey bal tani iyo taas iyo xilligan iyo taliyaha ciidanka asluubta waxa uu ku hadlayo iyo waxa uu soo bandhigay maxaa idinka laftirkiina idinkaga baxay dareen ahaan waxaan rabaa arrintan waa arrin waxay u eg tahay mas-uul aan ku habbooneyn markii u horeysayna ma ahan asluubta iyo dadkan iyo bulshadan waxbay kala qorteen meeshan hadda waxaaba waaye wasaaradda caafimaadka iskale lagu wareejiyey isbitaal waaye dadkaa lagu gargaaraa meel dadka lagu ciqaabo ma ahan waxaan rabnaa xabsina haddii loo baahdo xataa annaga deegaankiyaan nahay hadday u baahata hataa deegaankii waa sii kariyaa dhul oo mataqaanaa dan guud oo loogu shaqeeyo laakiin ina la dirqiyo ma ahan dirq waxba ku dhiibi mayn adeer macali sidaasaan leeyahay markii ugu horeysana maahan oo qoraaladii iyo wixii la kala qorto iyo konton laba boqol iyo konton tilaabo inuu u dhexyahayso dalo ku jiro ha qoraala ha taalla xafiiskiisa ha fiirsho qoraalka yaal ha akriyo yownan dadka ijaafaynin yownan mas-uuliyiinta ku xadgudbin ninkaas aniga ninkaan magaciisa waxaa iigu horeysa baydhabo doorashooyinka baydhabo iigu horeysa aan aqaan maaha oo aan ciidamada ku dhex arki jiray
ugu dambeyntii maxaa tala aad jeedin lahayd waxaan tala jeedin lahay dalka waxaa ugu sarreeya xasan cali khayre maxamed cabdullaahi farmaajo maxamed mursal iyo guddoomiyaha maxkamadda sare oo sharciga ugu sarreeya yaan sharciga loo hoos duugin waxyaaba qaldan ha ka foojignaadaan isagana arrintaas waa arrin af isbaara ku doona arrintaas af isbaara ku doon waayo waxaan u aragnaa isbaaro silloon oo loo dhiganayo fidinta magaalada ha laga hortago fidinta magaalada dadkaas magaalada dhinacaha kale waa u fiday dhinaca laakiin waa kuwaasoo kalea mar walba carqalad ku ahay shirkadan laba kun tome lamadiyo shaqo bilawday mar kastaba qolaa imaanaysay waana laga garxelayay waxaan rabaa marka hadda annaga deegaan ahaan dadkaas dhulka waa siinay waxaan rabaa kale dawladda ayaa wax walbana mas-uuliyad qaadaysa sidaasaan idin leehay waan idin salaamayaa waa maasantihiin boqolkii iyo tobankii afarta iga gaarsiiya fariimahaasi madaxda dawladda